xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey sharciga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka sharcigan ayaa soo dhammaystay dhammaan meertooyinkiisii kala ahaa akhrinta koowaad labaad iyo saddexaad iyo doodihii looga baahnaa waxaana gebagabadii cod loo qaaday maanta ansixiyey sharcigan boqol konton iyo shan mudane halka uu ka aamusay hal xildhibaan oo qura mana jirta cid diiday sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka jaylaani nuur iikar oo maanta kulan xildhibaanada joogta waa boqol konton iyo lix waaye inta ogaal fadlan gacanta kor u taaga bal hala soo tiriyo natiijadaan ku dhawaaqaynaa fadlan dhegaysta codayntii sharciga qaxootiga iyo barakacayaasha waxaa ogolaatay boqol iyo konton iyo shan xildhibaan wax diiday ma jiro hal qof baa ka aamusay sidaas darteed sharciga waa ansax dhinaca kale wasiirka batroolka iyo macdanta maxamed mukhtaar ibraahim oo maanta baarlamanka hor yimid ayaa xildhibaanada u sharaxay muhiimadda uu leeyahay sharciga maaraynta kaalimaha shidaalka oo akhrintiisii koowaad maray sharcigani waxa uu ku beegan yahay downstream oo ah sifaynta shidaalka iyo wixii ka dambeeya sharcigan intiisa badan saa ku arki doontaan waa technical waay waxa aan ka wada hadlayno waa technical oo ah see wax loo tayeeyaa see petrol station loo sameeyaa see baabuurka u qaadaa qofka qaadaya noocu noqonaya waxa uu ka wada hadlayo waxay u wada badnaanayaan waa waa technical ah annaga marka soomaali haddii aan nahay wasaaradda gaar ahaan waxaan haminaynaa inaan gaarno waxaa loo yaqaano east african standard caalamka waxaa jirto halbeegyo kala duwan oo ay wadamada isticmaalaan marka anaga midda aan taarget garaynayno waa midka ay isticmaalaan wadamada dariska iyaga sida kenya iyo uganda iyo dad kala mid ah so marka sharcigan taas ayuu keenaya baahida keentay marka sharci noocan ah in la sameeyo maxay tahay laakiin markii ay dowladii dhexe ee burburtay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan kowdii wixii ka dambeeyey shidaalka arrimaha howlaha shidaalka waxa uu gacanta u galay shakhsiyaad ganacsi ah marka si loo soo nooleeyo kaalintii dowladda ay ku ahayd hagitaankii toosintii la socoshadii ka warqabkii talabixintii ayaa sharcigan baahidaas ayuu ku salaysan yahay baarlamanka ka hor hadlay ayaa waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda maxamed aadan ibraahim fargeeti oo isaguna faahfaahin ka bixiyey sharciga ka mid noqoshada heshiiska hay-adda islaamiga ee horumarinta ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i c d kaasoo isaguna maray maanta akhrintiisii koowaad hay-addani waa hay-ad loogu talagalay inay gacan ka siiso dowladaha xubnaha ka ah sidii loo dejin lahaa sharciyada dhiirigelinaya kobcinta private sectorka sidoo kale waxay taageero siisaa shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay kaloo kala shaqaysaa shirkadahaasi sida maamulkooda iyo shaqadooda loo afriyeysiin lahaa hay-addan waxay kaloo taakulayn dhaqaale ama amaah dhaqaale ay u fidisaa shirkadaha gaarka loo leeyahay marka saa la socotaan waddankeena wuxuu u baahan yahay in dhinaca dhaqaalaha laga hormariyo mashaariicda dhaqaalaha oo maaragtay waaweynaha oo maaragtay oo u horseedi lahaa horumar dhinac kasta shacabka shaqo abuur ha noqoto ama xirfad abuur ha noqoto waa hay-adda annaga gacan arrintaas naga siin karto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho